qayb culimada ka mid a ayaa waxay qabaan fasaadku biliطlaaq mar hadduuba shaygan ku soo arooro qariinana aysan meesha oolin maxaan ujeedaa nahyiga nahyigu mar hadduu soo arooro qariinana aysan meesha oolin fasaad buu keenaa duuduub ahaan dhinaca iska dhig qolana waxay leeyihiin ma ahee shaygii layska nahyey iyo nahyigu qaabku usoo arooray hala fiiriyo oo nahyigu marna wuxuu ku wajahan yahay shayga laftiisa shayga daadiisuu ku wajahan yahay marna wuxuu ku wajahan yahay shayga shuruudiisa iyo arkaantiisuu ku wajahan yahay marna wuxuu ku wajahan yahay shayga shay ka baxsan oo khaarijkiisa ah laakiin calaaqalalo ku xidhan sidaasoo kaleeta wey saa ha loo kala qaado oo xukumka ha lagu saleeyo taqsiimka noocaas hadduu shaygu daatada shayga layska reebaya hadduu nahyigu ku saabsan yahay daatadiisa taxriim buu faa'iideyn hadduu shuruudiisa iyo arkaantiisa ku saabsan yahayna taxriim ha faa'iideeyo waxaan ujeedaa fasaad ha faa'iideeyo laba labadaa goorba fasaad ha faa'iideeyo hadduuse ka ku saabsan yahay shay ka baxsan oon arkaantii iyo shuruuddii midna ahayn fasaad yuusan faa'iidaynini ha asaxo shaygaasi laakiin maca alimi isagoo dembaabay yacni waxa weeyaan ha asaxo saasuu leeyahy masaladaasu marka ka hadli rabaa marka madaahibtu marka waa isku khilaafsan tahay isagu wuxuu mariyey sheekhu almadhab alxambali madhabka xambaliga ah oo madhabka taqriiban macnaha waxa weeyaan culimada yani sacuudigu ay ku tafaquheen madhabka sacuudiga ka jira way madhabulxanaabila madhabkaas weeyaan walaa maanica in ruux macnaha waxa weeyaan usuusha iyo adilada iyo ikhtiyaaraadka fiqiga masaa-isha ijtihaadiga ah inuu madhab mucayana yeesho wax dhiba ma laha wax dhiba ma laha innaga madhabku wuxuu noola siman yahay khuraafadoo kale suufiye iyo madhab waa inoo siman yihin macnaha noocaasoo kaleetaan ku tarbiyowna waa qalad wey madhabka ibnu baaz waxaan arkay la weydiiyo la yidhi yani kitaab majmuuc fataawa yani fataawadooda lagu ururiyey sheekh madhabkaagu muxuu yahay baa layihi wuxuu yihi madhabi xambali ikhtiyaaraadkaaga fiqiga la weydiiyey wuxuu yihi ikhtiyaaraadkayga fiqiga amshi maca daliil xaytu mashaa daliilkaan la socdaa meel alle meeshu aadaba daliilkaan la socdaa laakiin madhabkaygu waa xambali buu yihi marka laa maanic inaad tidhahda shaafici iyo xambali iyo maaliki iyo dhib ma laha laakiin daliilkuna haku hago daliilku haku hago marka meesha leeyahay sheekhu yani taqsiimka noocana waa taqsiimka madhabka xambaliga awey ilan cilmu usuulka laftiisu madaahibtu ku salaysan cilmu usuulka laftiisu madaahibtu ku salaysan in badan baa lala waafaqsan wax yar bay isku khilaafsan yihiin xanaabilada iyo jumhuurtu wax bay yar bay isku khilaafsan insha Allah ta'ala kutub kale inaan ugu tagno waa suurtagal ah hada wa qaacidatu almadhab buku madhabka qaacidadiisu fil manhiya anhu shayga la iska reebay yani qaacidada uu madhabku ku leeyahay waxa weeyaan hal yakuunu ma ahaanayaa hal yakuunu ma ahaanayaa manhigii layska reebay baailan miyuu ahaan aw amase saxiixan miyuu ahaanayaa maca ataxriimi isagoo xaaraamnimadii aan ka bixin waa xaaraam laakiin xaaraamnimadii baad ku gashay dambaabtay oo dembi inaad gashay waa la isku waafaqsan yahay marba haddii shay manhi oo muxaram ah aada samaysay inaad horta ismi gasho dembiile aad tahay taana waa la isla waafaqsan yahay laakiin waxaa laysku diidan yahay shaygii aada samaysay ma bilkii horuu raacay oo waxba kama jiro miya oo waa faasid ama baail leh faasid iyo baail soo isku mid ma waa faasid ama baail leh mise waa saxiix faasid iyo baail maxaa udhexeeya man laha ma alfarqu bayna alfaasidi waalbaail a labeesh abadan cinda aljumhuur waa cinda alxanafiya aynu soo marnay saas wey farqigaasay leeyihi cinda alxanafiya bay ku kala gedsan lakin cinda aljumhuur oo xanaabiladu la socoto waa isku mid haddaad fasid tidhaahdo iyo haddaad baail tidhahdo waa isku mid cinda aljumhuur marka sidaa daraaddeed baa sheekh wuxuu ku yidhi hal yakunu baailan hadduu dhihi lahaa hal yakunu faasidan la macnay ahaan lahay sidaas wey maxaa yeelay madhabka xambeliga madhabka xambeliguna jumhuurtu ka mid yahay oo qaba faasidkii baailku inuu isku mid yahay macna khaluuq ma ayb marka taxriim inuu xaaraam yahay shaygan kadaata inuu xaraam yahay waa laisku waafaqsan yahay mar haddaad gashay inaad dambaabtay waa laisku waafaqsan yahay laakiin mar haddaan galay shaygii muxaramka ahaa fasaad miyaa ka imaanaya butlaan miyaa ka imaanaya waa isku macne eh mise waxaa ka imaanaya asixa oo labadooda kasoo horjeeda macnaha ayib kamaa yeli sida soo socota ayaa madhabka qaacidadiisu ahaatay wa ha haadaa waa qaacidatu lmadhabi kamaa yeli wey kamaa yelidaa khabarkiiya macnaha sida soo socota wey kow an yakuuna annahyu nahyigii inuu yahay caa'idan mid u noqonaya ilaa daati lmanhiyi canhu shaygii layska reebay daatadiisa inuu noqonayo aw amase sharihi shaygii layska reebay shardigiisii shuruuddiisa mid ka mid buu nahyigu ku tacalluqa oo ku saabsan yahay fa yakuunu wuxuu ahaanayaa xaaladda iyadaa baadilan buu ahaanaya shay baa lagaa reebay shaygaa lagaa reebayna nahyigaa iyo reebiddaa lagaa reebay daatada shaygay ku tacalluqdaa waad samaysay wax asax asaxida kama imaanaysee butlaan iyo fasaad wey waxba kuma kuuma macnaa hagaagin sidoo kaleeto hadduu nahyigu ku tacalluqo shayga shardigiisa ama rukni arkaantiisa ka midana nahyigu hadduu ku tacalluqood samaysana isagana shaygii baatil iyo faasid wey taasi waa macno macnaha labaadi waxa weeyaan an yakuuna nahyu nahyigii inuu yahay caa'idan mid u noqonaya ilaa amrin arrin buu u noqonayaa arrinkaasoo khaarijin baxsan daatanadana waa ka baxsan yahay shayga daatadiisa shardigiisa iyo ruknigiisana waa ka baxsan yahay waa shay dibadda aw laakiin wuu ku xidhan yahay ilaa amrin khaarijin amarkaasoo laa yatacallaqu aan ku xidhnayn bidaati lmanhiyi canhu shaygii layska reebay daatadiisa kuma tacalluqo walaa shardahu shardigiisana kuma tacalluqo falaa yakuunu ma ahaanayo markaa baailan ma ahaanayo waa asaxayaa maca alimi midda hore haddaan miaalina maalan afar ka soo baxay saddexda suuro waxa weeyaan inuu shaygani nahyigani uu daatada shayga layska reebay ku tacalluqo balkowdhe inuu shardigiisa ku tacalluqo ama ruknigiisana laba dheh inuuna labadaa midna ku tacalluqina shay dibadda ka ah uu ku tacalluqana saddex dheh saddex wey saddexdoodaasaa waxaa la marinayaa mid kasta yacni yacni abwaab fiqigu maxay u qaybsantaa cibaadaad iyo mucaamalaad soo maha mid kasta wuxuu u samayn doonaa miaal cibaadaadka ah iyo miaal mucaamalaadka ah ayuu u samayn doonaa miaal cibaadaadka ah iyo miaal mucaamalaadka ah qismadu marka waxay soo bixi doontaa lix saddex mid kasta uu mari doono labo saasay kusoo bixi doontaa macnaha midda hore maalan haddaan miaalino yacni nahyi ku xidhmay ama ku wajahan shayga layska reebay daatadiisa wuxuu ku miaal joogo yacni maalinta ciiddaa soonka la soomo maalin ciid ah nebigu waa rabay sal ly slm laa tasuumuu yawma alfitri wa yowma aladxaa soo nahyi maa laa tasuumuu intaad dhagaha ka furaysatay baad iska soontay khayrbadsi baad ujeedaa waad soontay soontay shay xaaraama inaad ku dhacday waa laisku waafaqsanya inaad dembaabtayna waa laisku waafaqsany ayib waxaa macnaha meeshii timid marka soonkan aan galay ismi inaan galay la galay laakiin soonkan aan ku dhex jiraay soon ma yahay mise soon ma ah ma asaxaya mise waa faasid waa faasid waa laisku waafaqsan yahay muxuu faasid ku noqday maxaa yeelay nahyiga wuxuu ku saabsan yahay ama ku tacalluqaa daatu sawm daatu sawmi fii yowmi alciid ayuu ku saabsan yahay taas waa miaalkeeda miaalka labaad ee mucaamalada uu ka bixinayo iyadana waxa weeye oo iyadana daatada uu ku tacalluqa nahyigu malan iib aada iibsatay yacni yowma aljumca bacda nidaa'i ahaani ilaahi subxaana wa tacaala waa ka odhanaya iibka waa ka reebaya idaa nuudiya lisalaati min yowmi jumcati fascaw ilaa dikri اllahi wadaruu lbayc daruu waa nahyi nahyigaasi marka wuxuu ku tacalluqaa daat lbayci fii yowmi اljumcati bacda nidaai haani saasuu isagu wataa laakiin miaalkan qolyo kale meel kale ku miaaliya sidaan ku soconayna siduu sheeku wada mana marka daatada bayca ayuu ku tacalluqa shardigiisana kuma tacalluqo shay ka baxsanna kuma tacalluqa laakiin daatada bayca waktigaa la iibinayo ayuu nahyigu ku tacalluqaa wabittaali yaqtadi lfasaad taasna waa midda kale labadaasi miaali waa markii nahyigu uu ku tacalluqa shayga daatadiisa cibaado iyo mucaamalo ka soo baxda ayib shaygii wuxuu ku tacalluqaa shardiga shayga layska reebay shardigiisa ayuu nahyigii ku tacalluqaa miaalkeeda iyadana wuxuu ka dhigay cibaadaadka dhib baa maalan wuxuu xidhay yani asal ahaan xariirta in la xidho waa xaaraam soo ma nahyi baa kusoo arooray raggu inay xidhaan nahyiga kusoo aroorayna taxriim buu faa'iideeyey intaan mara xariira ku labistay yaan tukaday cawradayda mara xariiraan ku asturay markaasaan yaan labistay yaan macnaha tukaday salaad tukaday nahyigan kadaata marka marada xariirta in la xidho oo raggu ay xidhaan nahyigani ma salaada lafteediibuu ku tacalluqaa mise wuxuu ku tacalluqaa shardi shuruudeedii ka mid a shardi shuruuddii ka mida oo ah satrulcawra ismu ujeedaa satru cawrada oo la asturo waa shardi shuruudda salaada ka mid a shuruuddii salaada mid ka mida ayuu marka nahyigii ku tacalluqay oo ah yacni mara xariira inaan cawradii lagu asturin halkaasuu macnaha nahyigii ku tacalluqay isaguna yaqtadiimiaalkaasuu ku miaaliyey mucaamalaadka oo nahyigiina shardiga uu ku tacalluqay waxa weeye uu ku mihaaliyey yacni shayga oo uurka ku jira inaan la iibinin nahyu lbayci can xamali lxabla ama can ilxamli shayga uurka ku jira inaan la iibinin waa nahyi ma shayga laftiisu nahyu ku tacalluqaa mise shardi shuruuddiisa ka mid uu ku tacalluqa shardibu ku tacalluqa maxaa yeele min shuruud ilbayc waxaa ka mid a cadamu ljahaala waa in shayga la kala iibsanayo shay la ogyahoo la garanayo uu yahay laakiin shaygaa uurka ku jiraay lama yaqaano wuxuu yahay ma macnaha labba ma dhadigba ma nool yahay ma wax la yaqaano maaha waa majhuul marka shuruudda beecana waxaa ka mid ah in uusan shayga la kala iibsanayo majhuul ahayn ayib nahyigan marka ku soo arooray nebigu uu nahiyey sal alay wasalam bayculxamli uurka iibkiisa uu nahiyey ma beeca laftiisu ku tacalluqaa iyo daatadiisa mise shardigiisa shardigiisu ku tacalluqaa oo jahaala-a macna sidaa daraaddeed yaqtadi alfasaad halkaa labadii kaga soo baxay fasaad keenayey kii ugu dambeeyey oo markuu ku tacalluqayo shay shardina aan ahayn daatadiina aan ahayn oo khaarij ah mihaal wuxuu uga dhigay oo macnaha cibaadaad ah wuxuu mihaal uga dhigi doonaa ninku inuu cumaamad xariir ah uu xidho markaa kadibna tukado xariirta in la xidho soo xaaraan ma ahayn xaaraan baa ahayd nahyi baa ku soo arooray xaaraamtii waxay ku tacalluqday cibaadada la tukanayana waa salaad waxay ku tacalluqday marka shay aan salaadii ahayn shardigeediina aan ahayn laakiin labadaba ka baxsan maxaa yeelay maro madaxa lagu xidhay madaxa inaad asturtaay ama cumaamadaysaay shardi salaadeed ma aha salaada lafteediina ma aha nahyigii marka wuxuu ku tacalluqay maradan madaxa ku duuban ujeeda salaadiina cibaadadiina ma aha shardigeediina maaha shay labadaba ka baxsan buu ku tacalluqay xaaladaasoo kaleeto waa miduu sheekhu leeyahay yaqtadi sixata salaadii marka waa asaxaysaa maca alismi ujeeda maca alismi waa dembiile ruuxani oo dembigu wuxuu kaga yimi shay xaaraamu xidhay laakiin salaadiisii waa faasid miyaa la odhanaya may ee waa saxiixa maxaa yeele nahyigii baa wuxuu ku tacalluqay shay ka baxsan daatadii cibaadada iyo shardigeedii labadaba mucaamaladana wuxuu ku mihaalinayaa ruuxu maalan haddii uu wax iibiyo iibku iibiyena kishi ku sameeyo kishi waxbuu isdhexgeliy caanuu badhxay caano intuu badhxay yuu dadkii wuxuu kaga iibiyey ina caano saafi ay iibkii waa dhacay caano ahaan baana loo kala gatay kishigaa uu sameeyey iibka waa ka baxsan yahay shardigiisiina ma aha oo shuruuda beeca ka mid maaha inuusan kishi dhicin kishigu beec waa ku asaxa ujeeda shuruuddiisii marka ma aha shuruuddiisii mar haddaysan ahayn shuruuddii wax ka basan oo ka baxsan oo kishi la yidhaahdo ayagaa nahyigu ku tacalluqay mar hadduu ku tacalluqayna beecii la kala iibsaday fasaadkiisa ma keenayo inuu faasid noqdee laakiin wuxuu keenayaa inuu aasim yahay oo dembiile yahay ruuxii arrinkaas sameeyey beeciina uu asaxay macnaha saas wey macnaha midaalkaas uu sameeya intaas marka aan dul marno an yakuuna inuu yahay way midka koobaad annahyu caa'idan mid noqonay ilaa daati almanhiyi canhu shaygii la iska reebay daatadiisa waa inuu noqonay aw shardiya ama shardigiisa u noqonayo fayakunu wuxu aanayaa baailan baail buu noqonaya ta labaadna waxa weyaan an yakuuna inuu hado annahyu caa'idan mid noqonaya ilaa amrin amarkaasoo khaarijin baxsan yani labadaaba ka baxsan daatadiina ahayn shardina aan ahayn laa yatacalaqu aan ku ku tacalluqin bidaati lmanhiyi canhu shaygii layska rabay daatadiisa kuma tacaluq walaa shardihi shardigiisana kuna tacaluq falaa yakuunu ma ahaanaya markaa baailan ma ahaanay muxuu ahaanayaa markaa yani wuxuu ahaanayaa saxiixan ama faasidan saas cala cinda alxanafiya mithaalu lcaa'idi kii u laabanaya mithaalkiisu waxa weeye nahyigii u laabanayey ilaa daati lmanhiyi canhu ka layska reebay daatadiisa u noqonayey miaalkiisu waxa weye fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda annahyu reebid weeye layska reebay can sawmi yowmi alciidayni maalinta labada maalmood ee ciidda ah soomkooda reebidda layska reebay wey oo nahyigii wuxuu ku tacalluqay soonka laftiisii cibaadada lafteedii buu ku tacalluqay wa mihaalu lcaa'idi nahyigii laabanayay mihaalkiisu waxa weye ilaa daatihi fi lmucaamala ilaa daatihi xaggey u noqonaysaa daati lmanhiyi canhu kii layska reebay daatadiisa yani nahyigii u noqonaya fi lmucaamalati mucaamalada dhexdeeda waxa weyaan iyaduna mihaalkeedu annahyu reebid wey can ilbayci layska reebo iibka bacda nidaai ljumca jumcada aadaankeeda kadib athaani ee labaad minman cidna macnaha waxa weeye laga reebo talzamuhu ljumcatu jumcadu ay ku laasimayso meeshaas waa inagii mulaaxadayni oo ah yani waxa weeyaan cidda ayna jumcadu ku laasimaynin beeciisu waa saxiix siduu macnaha sheekhu ciddayna jumcadu ku laasimaynin bacda aljumca hadduu wax iibiyo gaalada oo kale iyo maalan caruurtaoo kale iyo haweenkaoo kale iyo dad jumcadu kuma laasimayso bacda nidaai athani marka iyagu waa iska iibin karaa dugaamadii waa iska sii furnaan karaa saasoo kaleeto macnaha yaad moodaa inuu muujinay wa mihaalu lcaa'idi halkaa marka mid buu kaga soo baxay labadiisii qaybood wa mihaalu lcaa'idi kii laabanayay mihaalkiisa waxa weye ilaa shardihi shayga layska raba shardigiisa u laabanaya fi lcibaadati cibaadada dhexda waxa weeye annahyu reebid weeye can lubsi can lubsi rajuli ninka xidhashadiisa layska reebay sawba alxariiri mara xariira uu xidho oo fasatara alcawrata maydhe fasatru lcawrati dheh cawrada asturkeedu shardun wey yani can lubsi rajuli thawba alxariiri waxaa laga wadaa lubsigaasu markuu yahay intii cawrada asturaysay hadday marada ku xidhantahy hadday maradu ama soks ku yahay ama cumaamad uu yahay oo inta cawrada qarinteeda uu ka baxsan yahay shardi khaariji markuu tacalluqay baa imaan doonta waa miduu cibaamada ku mihaaliy wey laakiin markuu shardigii cibaadada ku tacalluqay waa marka ay marada xariirtii saaran tahay intii cawrada ahayd markay saaran tahay wey saas fa satru lcawrati cawrada asturkeedu shardun wey waxay shard u tahay lisixati salaa salaata asixiteeda fa idaa satarahaa haddii uu asturo ruuxii bihawbin hadduu ku asturo maro manhiyan canhu oo layska reebay mare manhiya lam tasixi salaatu salaaddii ma asaxayso maxay u asixi weyday licawdi nahyi nahyigii baa wuxuu u labanayaa ilaa shardihaa salaada shardigeedii buu u laabanaya ayib wa mihaalu lcaa'idi midkii uu laabtay yani mihaalkiisu waxa weeye nahyigii uu laabtay ilaa shardihi shardigiisa uu laabtay fi lmucaamalati mucaamalada dhexdeeda annahyu reebid weeye can bayci alxamli uurka waxa ku jira oo layska iibiyo falcilmu ogaansho bilmabiici la ogaado shayga la kala gadanayo in la ogaadaaye shardun wuxuu shardi u yahay lisixati lmabiici lisixati lbayci caqdigaa ama beecu inuu asaxo shardigiisa waxaa ka mid a alcilmu bilmabiic shayga la kala iibsanayo in shay la og yahay uu yahay fa idaa baaca alxamla uurka hadduu iibiyo shayga uurka ku jira ee janiinka lam yasixi lbaycu beeci ma asaxayo maxaa yeele u asixi waaye licawdi nahyi nahyigii shaarica ka soo arooray baa wuxuu u laabtay ilaa shardihi shardi lbeec beeca shardigiisii buu u laabtay mar hadduu shardiga nahyigu u laabtana yaqtadi lbutlaana walfasaada wa mihaalu nahyi labadii halkaas kaga soo baxay labada uu halka mid ka wada dhigay halkaasuu kaga soo baxay midiladoodii midka labaad macnaha hadda kuu mihaalinaya wa mihaalu nahyi nahyiga mihaalkiisa alcaa'idi ee laabanaya ilaa amrin u laabanaya khaarijin oo baxsan fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda ah annahyu reebid weeye can lubsi rajuli ninka xidhashadiisa layska reebo camaamat xariiri cimaamat alxariir cimaamad xariire xidhashada uu xidho nahyiga ku soo arooray weeye falaw sallaa hadduu tukado walxaal calayhi dushiisa cimaamatu xariirin ay tahay isagoo cimaamad xariira qaba hadduu tukado lam tabtul salaatuhu salaadiisu ma burayso maxaa yeele liana nabiya sal lay liana nahya dheh nahyiga shayga layska reebay waxaan u jeeda lianna annahya nahyiga soo arooray iyo diiddadu laa yacuudu ma laabanayo ilaa daati salaati salaadda daatadeedii uma laabanin walaa shardahaa shardigeediina uma laabanin laakiin labadoodiiba wax ka baxsan buu miaalkan iyo kii ka horreeyey waad waad fahanti fardi udhaxay kii salaada hore ee marada xiriirta ku saabsanaa iyo kan kale isagana marada xiriirta ku saabsan midna in shardi ah bay asturaysaa midna shardigii wax ka baxsan bay asturaysaa farqi udhexe taas ayib wa miaalu lcaa'idi midka laabanaya miaalkiisu waxa wey ilaa amrin khaarijin arrin baxsan u laabanaya fi lmucaamalati mucaamalada dhexeedana annahyu reebid weeye can ilgishi la iska reebo falow baaca hadduu iibiyo shay-an shay hadduu iibiyo maca algishi oo weliba kish uu sameeyo yani siduu sheegayay si aan ahayn wax hadduu ku dardaro macnaha lam yabdul ilbaycu bayci ma burayo maxaa yeelay lianna annahya nahyigu laa yacuudu ma laabanayo ilaa daati lbayci beeca daatadiisa uma laabanayo ayib walaa shardihi shardigiisina uma laabanayo oo shardigiisa oo shuruudda beeca waa la yaqaanaay shuruudda beecana uma laabanayo shuruudda beecana waa inuusan kishi gelin shuruudda beeca kuma jirto ayib wqad ykruj nahyu can taxriimi ilaa macaani ukra lidaliilin yaqtadii dalika halkaa marka wuxuu kaga soo baxay yani shayga layska nahiyey nahyiga taxriim waa keenaa cinda aliطlaaq laakiin fasaad ma keenaa kolba waxaa loo fiirini shayga uu ku tacalluqo ma daata ma shardiba ma shay khaarij intaasuu kaga soo baxay ayib halkan marka wuxuu ka gelayaa yani waa anagii soo nidhi annahyu cinda aliطlaaqi yaqtadi taxriimi soo maa haddii qariino la helo macnaha isaga intuu ka guuro yuu macaani kala faa'iideyn waqad yakruju nahyu nahyigii inuu baxaa laga yaabaa can itaxriimi yani xaaraamnimo inuu faa'iideeyo inuu ka baxaa laga yaabaa ilaa macaanin ukhraa macaani kale inuu baxaa laga yaabaa daliilin daliil dartiina ugu baxo daliilkaasoo yaqtadii dalika arrinkaa keenay lidaliilin bimacnaa liqariina qariinada midaan soo sheegayn fa minhaa waxaa ka mid ah macaanidaa uu nahyigu u baxo u guuro waxaa ka mid a ee taanawiga alkaraahatu baa ka mid karaaha waa keenaa nahyigu wamahaluu waxay ku miaaleen lidalika biqowlihi sal alay waslam nabiga qowlkiisay ku misaaliyeen laa yamasanna axadukum dakarahu biyamiinihi wahuwa yaquul laa yamasanna axadukum midkiin yuusan taabanin dakarahu yani dakarkiisa yuusan taabanin xubinka macnaha waxa weeyaan taranka xubinka taranka yuusan taabanin biyamiinihi midigtiisa yuusan ku taabanin walxaal huwa yaquulu uu kaajayo markuu kaajayo dakarkiisa yuusan gacanta midigtaa ku taabanin nahyi wey soo ma laa yamasanna nahyi wey nahyigaasi ma taxriim buu keenayaa oo ruuxii dakarkiisa markuu kaajayo midigta ku qabtaay xaaraan buu galo aatim miya mise karaahuu keenayaa macnaha uu sheekhu wato inuu karaaha keenayo faqad qaala aljumhuuru jumhuur waxay idhahan culimadu say u badan yihiin ina nahya nahyigu hunaa halkan kadaata lilkaraahati buu usugnaaday maxaa yeelay lianna dakara dakarku bidc badcatun dheh qayb oo min alinsaani insaanka ka mida waa qayb jidhkaaga ka mid a waalxikmatu xikmadda iyo yacni maslaxada min annahyi laga leeyahay nahyiga reebiddaa dakarka waktiga la kaajayo in midigta lagu qabto nahyiga layska reebayna xikmadda ku jirtaay waxa weeye tanziihu lyamiini midigta in la ilaaliyo waayo ilan midigta cuntadii baa lagu cuni oo afkii baa la gelin oo macnaha waxa weeyaan ayada in la nasaho oo macnaha la qiimeeyo faa'iidada ku jirta middaas midigtoo la qiimeeyo xikmaddu waa middaas waa xikma mustanbata taqriiban yacni xikma ama cilla mustanbata la yidhaahda marka mar hadday sidaas tahay jumhuurtu waxay leeyihin nahyigani karaahu faa'iideynaya waxaa kasii fiican in lagu miaaliyo yacni macaani fara badan oo kale maalan taagnida oobiye lagu cabiyo taagnida oobiye lagu cabiyo nahyi baa ku saaran nabigu waa nahiyey haddana isagaa ku cabay nahyiga uu nahiyey nahyigu asalkiisa taxriim buu keenaa soo ma haddii uu yacni nahyigan uu in isagoo taagan uu nahiyey in la cabaayey yani asalkiisu taxriim buu keeni laha laakiin taxri macnihii taxriimka waxaa ka raray oo karaahiye u raray ficilka nebiga sal alla alay wasalam isagii baa sameeyey marka yani waa qariina cad wey qariina cad wey waxaa macnaha kaba sii waadixsanba xadiidka nebiga sal lla lay slam iyaakum waljuluusa fi duruqaat idinka iyo jidadka fadhiisigoodan idin kala digaya jidadka fadhiisigooda waa masaajidka hororistaankiisa oo kale meesha oo kaleeto wey meeshaas jidadkaa ha fadhiisanina markaasi nebiga waxay ku yihi nebiga ilaahay ow yani waxa weye kama maarmi karo maa lanaa buddun min majaalisina ku odhan jiray nebigu sal lay sl kadib waa dhihi jiray kii dhihi jiray iska fadhiista laakiin yani waxa weye xaqooda siiya majliska yani jidka xaqiisa siiya haddii marka nahyigii hore iyaakum waljuluusa hadduu taxriim faa'iidayn lahaa ma lanaa buddun miyaa laga dhegaysan lahaa maya lagama dhegaysta gadaal dambe mar hadduu u ogolaaday wuxuu tusayaa nahyigii hore inuu ahaa lilkaraaha macnahaas macnaha wax weeyaan aad bay u farbadanya nusuusta noocaas oo kaleta ayib macnaha labaad ee uu nahyigu taxriimka intuu ka guuro uu u guuro waxaa weeye alirshaadu irshaad yani waa uun hanuunin iyo la talin saas oo kaleta milu qawlihi oo kaleta weeye limucaadi nebigu uu ku yidhi sal lay sl mucaad laa tadacanna ha ka tegin mucaadow an taquula inaad tidhahdo dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda allaahuma acinnii acinnii allaahumma saasuu ii qoray laakiin allaahuma acinnii saas ma idiin qoranta allahuma la hormariy allaahuma acinnii ilahu ii kaalmee calaa dikrika iigu kaalmee dikrigaaga iyo wa shukrika wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaageeda ilahu iigu kaalmee saasuu nebigu ku yuri sal lla alay slam laa tadacanna ha ka tegin ka tegitaanku markaa makaraaha laa hadduu ka tago mucaad taxriimna kuma dhicin karaahana kuma dhicin waa mid labadaba kasii hooseeya oo ah yani waxa weeyaan waa sida wanaagsan sida ku wanaagsan un wey macnaha waa irshaad baa marka la yidhahdaa macna noocaasu kala faa'idaynaya ayib man yadkulu fi lkhitaabi bilmri wannahyi waa cinwaan wey cinwaan wey yani meeshan wuxuu kaga hadlayaa shuruud lmukalaf wax la yidhahda khitaabka shaarica ka soo fulay cidda uu ku fulayo ee uu la hadlayo ee takliifku uu fuulayo shuruud bay leedahay ruux walba takliifi ma saarna takliif dad gooniyo shuruud gooni le bay saaranta dadkaasuu marka ka hadlaya man yadkulu cidda gelaysa ayuu meeshan taas macnaha u caqiday fi lkhitaabi khitaabka shaarica shaarica hadalkiisa iyo amarkiisa iyo nahyigiisa cidda gelaysa ayaa macnaha uu ka hadlayaa bilamri uu ku khitaabay amar uu shayga amray wanahyi iyo reebid uu ku khitaabay amar iyo nahyi baynu soo marnay yaa wax la amraa yaase wax laga nahyiyaa ma cid walba mise waa dad gooniya waa dad gooniyo shuruud shuruudoodii marka hadlaya waxaa la yidhahdaa oy kutubta macnaha waxa way usuulka qaybo ka mida u baabeeyaan shuruud lmukalaf shuruud lmukalaf macnaha waxa way dadkii waa kala gedisan yihiin dad aan mukallafiinayn sooma jiraan caruurtii iyo masalan waxa aan qaan gaadhin iyo yani duqaytidii maalan cantatabka gaadhay caqligoodu tegay iyo dadka noocaas oo kaleeta yani ma saarna ma saarna mukallafiin ma ah marka shuruudulmukalaf cidda mukalafka noqonaysae shaarica hadalkiisu uu ku wajahmayo amarka la siinayo wax laga reebayo shuruudoodii meesha kaga hadlaya ayib alladii yadkhulu fi lkhiaabi alladii midka yadkhulu gelaya fi lkhiaabi khitaabka yani shaarica gelaya bilamri amar uu ku khitaabo shaaricu wanahyi ama reebid uu ku khitaabo almukallafu weeye mukallaf baa gelaya mukallaf maxaa la yidhaahdaa wahuwa albaaliqu alcaaqilu waa inuu qaan gaadho waana inuu caqli leeyahay labadaa shardi wey qaangaadh iyo caqli hadduuna caqli lahayn hadduusan qaan gaadhin mukallaf ma aha hadduu horta uusan mumayiz ahayn oo ilmuhu weli kala soocin waxba yani taqriiban caruurtu lix sano toddoba sano sideed sano ay wax kala saaraan tamyiizka waxay leeyihin culimadu ku qeexaan qolaba waxbay ku qeexaan yani waxay ku qeexaan markuu kala garto shayga dhibaya iyo shayga anfacaya saasoo kale yidhahda marka ilmuhu intuusan mumayiz noqonin oo waxba kala saarin waa laysku waafaqsan yahay inuu macnaha mukallaf uusan ahayn marfuuculqalam wey wax loo qori laga qori ma jiro ayib mumayizka haddii uu macnaha wax kala saaro oo muraahiqa toban jirka iyo dhowr iyo toban jirka iyo intuusan qaan gaadhin midkaa isaga ah mukallaf ma yahay mise mukallaf mahay leanna caaqil wey sooma ilmaha waxaa laga yaabaa toban jirba inuu caqligiisu ku bislaado maya isagana mukallaf maaha muxuu mukallaf ku noqon waaya leanna baaliq ma aha baaliq ma aha ma qaangaadhin qaangaadhna waa in la helo caaqilna waa inuu yahay hadduu qaan gaadho oo caaqil la ahaynna iyadana mukallaf maaha oo wuxuu noqon karaa markaana majnuun oo kaleeto waa waalan yahay mactuuh oo kaleeto ablah ninka la yidhahdo yani waxa weya waa nacas nacas yani doqon aan waxba garayn waxba kala garanayo asagana mukallaf ma aha waa inuu macnaha caaqil yahay wabitaali baalig yahay ayib fakharaja waxaa baxay biqowlinaa odhaahda markaan nidhi albaaliqu markaan nidhi waxaa baxay alsagiiru baa baxay ilmaha yar baa baxay oo falaa yukallafu lama lama laguma kalifayo bilamri wanahyi laguma kalifayo takliifan takliif musaawiyan oo la siman litakliifi albaaliqi kii qaan gaadhay takliiftiisii oo kaleeta takliifta ruuxa qaan gaadhay oo kale yacni kii yaraa lagu kalifi maayo oo ma takliif kalaa jirta ha laakiin takliif waajiba maaha maxay tahay middaasi walaakinahu yu'mar waa la amri buu yidhi kii yaraa ee aan qaan gaadhin waxaa la amri bilcibaadaati baa la amri cibaadooyinkii bacda tamyiizi markuu wax kala saaro kadib markuu midig iyo bidix kala garto ama uu kala garto shayga wax dhibayo shayga wax anfacaya marka kadib waxaa la amray cibaadaadka maxaa loo amrayaa ma waajib ay ku tahay baa loo amrayaa maya tamriinan lahu layli lagu laylaya darteed cala daacati ilahay daacadiisa lagu laylaya wa yumnacu waxaa laga reebi min almacaasi macaasidiina waa waa laga celin oo maxaa looga celinaya mukalafa ma aha hadda lahayn nahyina ma dulfuulayo abarna ma dulfuulayaad lahayn ma aha in uu amar dul fuulay ama nahyi dul fuulay laakiin waa layli wey waa lagu sii layliyaya waa lagu sii layliyaya yani ragga marka la doonayo in la rarto isagoo weyn isagoo yar baa layli baa lagu bilaabaa xubnuhu intay jilicsan yihiin oo layliga qaban karaan baa layliga la baraa waa lagu layli marka tamriin baa la yidhahda yani markii la layliyo kadib markuu weynaado isagoo layliyan oo rarow ah sati rarow hayiin ah ayaa macnaha waxa weeyaan markaasi takaaliiftii si macnaha uma baano markaas in macnaha waxa weeyaan ma lagu garaaco ama amar ma ubaan waaba soo bartay dabeeca ula soo qabsaday bay noqotay caadada macnaha waxa wey saas oo kale tahay saas daraaddeed baa loo amrayaa oo macnaha waxa weeyaan laakiin cidda amarku ay ku wajahmaysa waxa weeyaan waa waalidiinta waay weliga wey markuu ilmuhu sidaas oo kale u yaryahay weliga ayaa amarka iyo khitaabka isaga ku saabsan lagu wajihi doonaa saas wey isagaa keeni doona wakharaja biqawlina markaan idhi waxaa baxay alcaaqilu markaan idhina waxaa baxay almajnuunu ayaa baxay oo falaa yukallafu lagu kalifi maayo bilmri wanahyi isagana lagu kalifi maayo walaakinahu yumnacu waxaa laga reebi mima yakunu fihi tacadin mima yakunu wax uu ahaanaya ayaa laga reebi fiihi dhexdiisa tacadin xadgudub calaa gayrihi isaga cid aanan ku xadgudbo aw ifsaadin ama fasaadin wax uu fasaadinayo yani macnaha mukalaf ma aha oo amarna ma dul saaran nahyina ma dul saarne laakiin hadduu xuquuq ibni aadam ku xadgudbayo waa laga celin majnuunkii oo waa loo diidi ayib hadduu wax ifsaadinayana waa laga qaban sida lafihiisa hadduu dhib ugu geysanaya baa looga qayb ma isagaa marka lala hadlay oo shaygaa daa la yidhi ama shaygaa samee la yidhi shaaricu la hadlay maya lamuusan hadlin yuu la hadlay weligiis weligiis isagu marka ma'muurna ma aha manhina ma aha waa marfuucu lqalam rufica alqalamu can halaaa can asabiyi xataa yaxtalima wa can ilmajnuuni xataa yafiiqa wa can naa'imi xataa yafiiq ama yastayqif xataa yastayqif saas marka marfuucu lqalam wey caaqilka marka majnuunkuna isaguna sidaas weeye walow facala alma'muura bi ka waran ilmihii yaraa haddii uu isagu walow uusan mukallaf ahayn hadduu haddana daacaad la yimaado ma laga aqbalaya ha waa laga aqbali yani ilmihii yaraa xajka la geeyey iyo caruurtii la soonsiin jiray soonka macnaha saxaabadu beri jireen iyo waa loo qori isagoon la kalifin ilaahay fadligiisa waxaa ka mid ah adoon qaan gaadhin wixii cibaadadeed la timaado waa laguu qori laakiin wixii aad la timaado ee dembi ah laguu qori maayo ilahay subxana wa tacala fadligiisa ka mid majnuunkii marka sabigii garanaya majnuunkii isaga wuxuu la yimaado oo macnaha waxa weeyaan yani cibaadaad ama laga aqbalaya sidii ilmahoo kale walow facala alma'muura bukul marka walow facala hadduu sameeyo alma'muura bihi shaygii lays amray hadduu sameeyo majnuunkii lam yasixa minhu lficlu samayntii ka asixi mayso yani ficilkiisaasi ma asaxayo sharciga agtiisa waxba ma aha macnaha maxaa yeelay licadami qasdi limtihaali minhu yacni amar qaadasho qasad loo qasto iyo niyo ayaan ka asaxaynin niyuusan la imaanin oo meeshii niyaan oolin lianna niyada iyo qasdigu waa rukni iyo asaas cibaadaadka shaygu cibaado ma noqdo ilaa biniya ninkana niyaba kama suurta gasho niya kama suurta gasho soo maha majnuun niyo la imow ma ujeeda maanta waa dad ku hayso ma la imaan karaa ma uu la imaan karo mar haddii niyo la waayey oo qasdulimtihaal amar qaadasho saari shaarica lagama amar qaato qasadkii loo qasti lahaaba mar haddaysan ka suurtagal ahayn maxaa yeelay fahmi iyo caqli bay u baahantay caqli ma laha wabitaali fahmi ma laha wabitaali qasad iyo niyo kama suurta gasho mar haddaysan ka suurtagelin wax cibaadadiisaas iyo ficilkaa uu sameeyey cibaado marka ma ma asaxayso macnaha saas isagii marka ilmaha yarkaa saasay ku kelkisan yihin ilmaha yarkaa isaga waa mumayiska ah yani waxa wey waa laga aqbalaya saas wey yani muruu awlaadakum bisalaati lisabcin toddoba markay jiraan amra waa tamriin wadribuuhum calayha kacashrin toban markay gaadhaanna ku garaaca macnaha waa uun tamriin edbintii iyo macnaha waxa wey taa un weeyaane waalidiintii baa lala hadlaya ma aha iyaga in amarka lagu wajahayo waalidiintii baa laleeyahy muruu wadribuu waalidiintaa lala hadlaya iyaga marka waxa weeyaan amarka caruurta iyo majaaniinta iyo mactuuhiinta iyo caji kuwa macnaha waxa weeye caqligoodii tegey odayaasha ah kuwaas kulligood amarkii shaaricu ku wajihi lahaa wuxuu ku wajahayaa dadka awliyadooda ah qoladaasaa amarka macnaha la siinaya ayib saa haddaad tidhaahdo waxaa imaanaysa bushi oo bushigaas muxuu yahay waxaa la isla ogol yahay ruuxa majnuunka ah hadduu xadgudub sameeyo oo xoolo dad leeyihiin baabi'iyo ama ilmihii sabiga ahaa ee aan qaan gaadhin xoolo dad leeyihiin hadduu baabi'iyo ama uu galo jariimo galaam ama xuquuq ku xadgudbo so xoolahaasi madmuun mahoo la damaano qaadi maayo a waa la isla ogolaya in la damaano qaadi ilmaha sabiga ah wuxuu la yimaado waalidiintii way damaano qaadayaan xuquuq ibni aadami sidoo kaleeto majnuunku wixii gefe uu galaay oo dad uu ku sameeyaay awliyadiisaa damaano qaaday mar haddii waxay la yimaadeen la damaano qaadayo oo xoolahay maalan uu ilmaha yarka uu galay yacni hadduu wax jabiyo maalan xoolihiisaa laga guday hadduu xoolo leeyahy xoolihiisii bay ku waajibiy zakadii maalan xoolahoodu hadday zake gaadhaan ilmaha yaryarka ah zakadii waa laga bixin ma ujeeda majnuunkii sidoo kale hadduu xoolo leeyahay zakadii waa laga bixin ayib wixii jariime uu galo xoolihiisaa laga guday maxaad u leedahay marka lalama hadlin iyaga oo khitaab laguma wajihin oo amar iyo nahyi laguma wajibin oo abanka kadaata macnaha xoolahoodii baa wax laga qaadaya oo waxay galeen ba macnaha laazimaysa haddaad i tidhaahdo jawaabteedu waa tan jawaabteedu waxa weeye khitaabu takliif ma ahee waa khitaabu lwadci khitaabu takliif iyo khitaabu lwadci samayna soo kala baranin khitaabu takliif macnaha waxaa la yidhaahdaa ashyaa calaamooyin iyo astaamooyin shaaricu dhigay oo haddii la helo ilaa wa ilaaba shay uu ka dhalanayo soo ma ah takliifkana waxaa la yidhaha hadal shaarica ka soo arooray oo ku wajahan mukalafkii hadal ayaga kuma wajahna mid la diidanya waxa weeye hadal kuma wajahmayo amaa maxaa zakada looga bixiyey xoolahooda ama shaygii ay dileen looga guday waa min khitaabi alwadci oo macnaha shaarica wuxuu dejiyey aslanba haddii ruuxu uu mulki nisaab qadarkii sakadu ka gu'i lahayd oo xoolo ah hadduu yeesho yeelashada mulki nisaabkaasi astaan waxay u taha calaamo u tahay inay zaka waajibto biqabdi nadar ruuxa iska daa ka jeedso caqli ha lahaado majnuun ha ahaado sabi ha ahaado ka jeedso calaamadii mulki nisaab haddii la helayba zaka waa waajibtay macnaha waxa weyaan waa wadci marka waa astaan wey waxaa ka mid a maalan yani oo iyadana itlaafka xoolaha haddii la dilo ama yani mumtalakaad la baabi'iyo waxay u tahay astaan shaygaasi in shay la magdhabayo uu yahay in shay la magdhabayo uu yahay magdhabidda marka waxay galeen laga magdhabay ma aha khitaab ku wajahmay laakiin itlaafka ayaa sidiisaba shaaricu wuxuu ka dhigay calaamo una dejiyey inay ka dhalato wax layidhaha magdhow marka min baabi khitaabi alwadci weye ee khitaabu takliif ma aha waa la fahmaan umalanay macnahaas horaan usoo baranay walaa yariidu calaa haada arrinkaa aan soo sheegnay kusoo aroori maayo iijaabu zakaati yani bushigani kusoo aroori maayo oo bushigaas muxuu yahay iijaabu zakaati zakada waajibideedu kusoo aroori mayso iyo walxuquuqu lmaaliyatu xuquuqda maaligii waajibidda ay waajibeen kusoo aroori mayso fii maali sagiiri midka yar xoolihiisa ay ku waajibtay iyo walmajnuuni midka majnuunka xuquuqda kale maala waxay noqon kartaa oo kale ilmaha yar xoolihiisa oon qaan gaadhin xuquuqda kuwaa jirta maalan waxaa noqon karta ilmo yaroo xaas leh xaas buu leeyahay mana qaan gaadhin soo suurtagal ma waa suurtagal soo qaan gaadhin baa naag loo meherin karaa wax uu mehersaday mana qaan gaadhin xoolana waa leeyahay islaanta xuquuqdeediiyo xoolihiisaa laga siiy alxuquuq lwaajiba wey xuquuqda waajibkaa xooluu leeyahay maalan ilmaha yarka waalidiintiina waa fuqaro xuquuq waxay ugu leeyihiin xoolihiisu xoolihiisa ina macnaha waxa weyan isticmaalaan saasoo kaleeto anta wamaaluka liabiika nabiga kaa saxay sal la alay slam adiga xoolahaagaba aabbahaabaa kuleh aabbahaabaa kuleh marka xuquuqda kale uu sheegaya aan zakada ahayn waa xuquuq kaloo fara badan oo xoolaha ku waajibta xuquuqu zawja yani xuquuqu laqaarib xuquuqdii maalan waalidiinta ila akhiri ayib lianna maxaa maxay arrinkaasi uusan iigu soo aroorin oo bushigaasi iigu soo arooraynin maxaa yeelay lianna iijaaba haadihi middan waajibinteedu marbuutun waxaa lagu xidhay oo ku xidhan tahay biasbaabin mucayana asbaab mucayan ah oo haddii la helo mataa wujidat asbaabtaa haddii la helo habata alxukmu xukmigii markaa waa sugnaanayaa asbaabtuna waxay ka mid ahayd axkaamtii wadciga ahayd yani waxaad dhihi karaysaa lianna haada min khiaabi alwadci walaysa min khiaabi takliif ama لأن هذا من باب الأسباب التي ربط الشارع بها بترتب مسبباتها عليها طيب. متى وجدت أسباب تمركي لهلبة ثبت الحكم وأسباب تاسمحيتها يعني أن حقوق ذا مربها دي لهلا مثلا زوجية دي لهلا زوجية لو إسقبتها حقوق ذا كدالا لو إسقبت شروط ذو أكاد ma yar yihiin ma waaweyn yihiin ma mid baa yarmada u kaadi laakiin zawjiyaba mar haddii la helo xuquuq baa ka laazima xoolo la gaadhay wakti zako haddii yani qadarkii zakada gaadhay zaka ka waajibtay xoolo la baabi'iyey oo dacati lagu sameeyey oo ruux uu halaagay oo dad lahaa oo mulki kalaa ku jiray yani magdhow baa ka laazimay hadihi hiya alasbaab waxa ka laazimina waa kuwaas macna ayib mataa wujida habata alxukmu fahiya iyadu midaasi manduur mid la fiiriye weeye fiiha dhexdeeda ila sababi baa sababkaa la fiiriye keenay musababkan ama xukumka keenay laa ila alfaacili lama fiirin faacilka lama fiirin oo ma majnuunba ma sabiba ma wenya ma yarya lama fiirin laakiin keliya waxaa uun la fiirinayaa xukumka wadciga waxaa uun la fiirinaya astaantii iyo calaamadii ma la helay ha mar haddii la helay waa in uu ka laazimo xukumkeedii ka yimaado ruuxa la imaanay ruuxuu dooniba ha wallahu aclam wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed ala ali wasabi wslam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل الم... لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى waxaan kusoo dhex jirnay mabxadkii nahyiga ayaan kusoo dhex jirnay marka waxaa inoo dambeeyey uu ka hadlay khitaabka shaarica uu addoommada kula khitaabay amarka ama nahyiga yaa gelaya khitaabka yaa hoos gelaya yaanse gelaynin oo amarka iyo nahyigu iyay ku wajahmayaan ooy ku tacalluqayaan iyaysan ku tacalluqaynin oy ku wajahmaynin laba shardi buu usoo dhigay dadka ay ku wajahmayaan oo wuxuu yidhi waa inuu baaliqna yahay caaqilna yahay labadaa shardi mid ka mida ruuxii laga waayo yacni amar iyo nahyi midna kuma wajahmayaan khitaabka shaaricu kuma wajahna yacni waxba maxama saarna wey marfuuculqalam wey bushi markaa kadib soo arooray buu ka jawaabay oo ahaa haddaad sidaa tidhaahdo arrimaha qaar ku laasimay baa jira kiina waa kii ka soo jawaabay halkan wuxuu marka ka hadlayaa yacni waxa uu ka hadli doonaa mas'ale la yidhaahdo yani hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci ashariica cinwaan noocaasay leedahay gaaladu ma lagula khitaabay shareecada furuucdeeda yacni masaa-isha axkaamta ah waxaa la isla ogol yahay oo ijmaaca in lagula khitaabay asalka shariicada oo ah iimaanka laakiin asalkii hadday ka tagaan furuucda shareecada iyo axkaamteeda ma lagula khitaabay oo amarkaa iyo nahyigaasi ma qabanaya mise maadaama albaabkii horeba aysan ka soo gelin furuucdan taasi kuma wajahmayso masaladaas macnaha meesha soo geliye macnaha waa baaliqiin oo waqaan gaadheen waana caaqiliin oo caqli waa leeyihin ayagoo sidaasa ayaa haddana waxaa lagu doodsan yahay yacni furuucu shariica ma lagula khidaabay mise lagulama khidaabin aslu shariica oo iimaanka in lagula khidaabay waa la isla ogolyahay oo rumeeya inay amarkaasi uu qabanayo laakiin salaada tukada iyo zakada bixiya ma ujeeda yacni ma qabanaysaa iyo zinada ka taga ma qabanaysaa oo amarkaasi iyo nahyigaasi ma ku wajahmayaa mise maadaama kii horeba aysan la imaanin kuma wajahmayso masaladaa wey masaladu macnaha waxa weya sheekhu meesha kaga hadli doono waxaa la yidhahdaa yani hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica saasaana macnaha waxa wey loo caqidaa culimada qayb ka mida waxay leeyihiin masaladan taas aslam oo waxa weeyaan khaaliya can ilfaa-ida waay yani faa-iido ma leh masaa-isha macnaha waxa weeyaan khilaafkoodu wax faa-iido ficli oo ka ratibmaysa aysan jirin bay ka mid tahay bay dhahay qaarna fawaa'id bay u sheegaan yani maalan waxaa ka mid a masaa-il macnaha waxa wey iska kalaami ah kalaami bay isaga badan yihiin yani waxaa ka mid a maalan naxwadoo kale masderka iyo ficilka iyo macnaha ismika faacilku codkoode asal ah ma masderka asala mise ficilka asala mise ismika faacilka asala ilaa akhiri yani wax haba yaraatee natiijo ficli oo ka ratimaysa ma jiro koodii asal haddaad ogaato wax natiijo ficli ka ratimaysa ma jiro haddii aada ogaato gaaladu furuuc shariica mukhaatabiin baa mise mukhaatabiinkuma aha shay ficli oo laysku khilaafi karo oo xugum oo ka ratimaya ma jiro masalada khilaafkeeda saasay qaarkood odhanaya qaarna masaa'il bay tirinayaan ka ratimaysa macnaha watakliifu isagu marka sheekhu wuxuu mari doonaa inay gaaladu ay mukhaatabiin ku yihiinoo furuucda shariicada lagula hadlay sida aslu shariicaba lagula khidaabay iyo furuuca shariicana lagula khidaabay oo macnaha haddii la yidhaahdo furuucu shariica waa lagula khidaabay macnaheedu waxay noqonaysaa shay kasta oo ma'muuray waajibha oo ay ka tageenna ciqaab baa uga kordhiy shay kasta oo manhiya oy sameeyeenna yacni isagana ciqaab baa uga kordhiy taasi haddaan idhaahno mukhaatabuuna bifuruuci shariica haddaan idhaahno hayru mukhaatabiin waxay marka noqonaysaa aslu iimaankii ay ka tageen unbaa loo ciqaabi mooyaane laakiin ciqaab yacni furuud ay ka tageen iyo waajibaad ay ka tageen iyo manhiyaad ay sameeyeen ciqaab ka dhalatay oo isdul saar saaran la ciqaabi maayo ra'yiga kale kaa hosbay macana yacni natiijada taasi waa natiija ukhrawiya iyo ciqaabtooday ku xidhan tamaan watakliifu kalifid laysku kalifo bilamri amar laysku kalifo iyo wanahyi nahyi laysku kalifaayo shaamilun wuxuu macnaha koobaya oo soo gudagelaya lilmuslimiina muslimiinta iyo walkufaari labadaba macnaha waa shamlinaya kulligood waa ururinaya macnaha kulligood way soo gudagelayaan muslimiinta keliya gooni kuma aha laakina alkaafira laakiin kaafirka waxaa meesha imaanaysa marka haddaad tidhaahdo kaafirkii salaada waa lagula khidaabay oo amar baa lagu siiyey inuu tukado hadduu tukado ma ka ansaxaysaa biduuni iimaan maya kama ansaxayso maxaa yeelay oo uga ansixi weyday cibaadada shardigeedii horuuna la imaanin shardigeed hor ahaa oo iimaan ahaa marka wuxuu ma'muur ku yahay asalka faraca labadaba waa inuu asalka hormariyo faracana ku xujiyo hadduu asalkii ka tegey farcina waa dul saaranya saas macnaha waxa weyaan ka dhiganta laakina alkaafira kaafirku buui kaafirku laa yasixu kama asaxayo minhu xaggiisa ficlu lma'muuri bihi shaygii lays amray samayntiisu ka asixi mayso xaala kufrihi markuu gaalka yahay intuu gaalnimo ku sugan yahay wixii la amray iyo waajibaadka iyo manduubka samayntiisa wax ajriga ka heli maayo mana macnaha wax weeyaan ka asaxayso ayib liqawlihi tacaala ilaahay oo dhahda yidhi yacni inayna gaaladu furuuc shariica lagula hadlay adiladeeduu tirinaya macnaha inayna ka asaxaynin inayna ka asaxaynin hadday sameeyaan liqawlihi tacaala ilahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billahi warasuulihi yacni kama reebin in nafaqaadkooda laga aqbalo oo alla uu ka aqbalo kama reebin ilaa inay kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa ku gaalooban yihiin mooyaane yacni nafaqada in laga aqbalo sadaqaadkooda la aqbalo waxaa diiday kownuhum ay yihiin kuwa ilahay rasuulkiisa ku gaaloobay gaalnimadaa marka diiday in sadaqaadkii laga aqbalo iimaanka hadday la imaan lahaayeenna sadaqadii waa laga aqbala mafhuum mukhalaf waa inoo imaan doona insha allah tacala walaa yu'maru lamana amrayo ayib midda labaad waxay tahay bushiga ku imaanaya haddaad tidhaahdo furuucu shariica gaalada waa lagula hadlay hadday la yimaadaan shaygii ma'muurka ahaa ma laga ajirsiinaya leanna caadi caada caadatan waxaa la yaqaanaa shayga haddii lagugula khidaabay ma'muurna uu yahay ood la timaado shuruudiisi iyo arkaantiisi iyadoo dhammaystiran tahay waxaan soo barannay in ajri laga helayo soo ma asagu isagoo gaal ah haddii laga tagana waxaan ujeedaa haddii laga tagana in qada uu ka waajibayo isagu hadduu gaal yahay intuu gaal yahay horta laga aqbali maayo ayib haddii uu soo islaamo wixii uu ka tegey intuu gaalka ahana waa lagula khitaabay aadi tidhi markuu soo islaamo kadib ma qadaynaya ilaan mukhaadab buu ahaa xataa xaaladdu gaalka ahaa furuucdaasi waajib bay ku dusha ka saarnay waajibna waxaa la yaqaanaa in la qadeeyo haddii laga tago marka markuu islaamo kadib ma qadaynaya mise ma qadaynayo ma qadaynayo buu leeyahay ayib wuxuu marka leeyahay walaa yu'maru lama amrayo gaalkii biqadaa'ihi ma'muurkaas inuu qadeeyo lama amrayo idaa aslama hadduu islaamo markuu islaamona soo qadee wax alla wixii aad ka tagtee salaado ahaa iyo soon ahaa ama zake ahaa la odhan maayo liqawlihi tacaala ilahi subxana wa tacala odhaadu yidhi weeye qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf qul waxaad tidhahdaa liladiina kuwii waxaad ku tidhahdaa kafaruu gaaloobay in yantahuu haddii ay ka hadrhaan oy ka reebtoomaan gaalnimada hadday ka hadrhaan iyo kufriga yukfar lahum waa loo dhaafi maa qad salafa wixii hormaray yaani dunuubtoodii horeo dhan waa loo dhaafi macnaha islaamu yajubu maa qablahu wa qowluhu sal alay waslam nabiga odhaadiisi baa daliilu ali camr bni caas uu ku yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn yaa camru camarow ana alislaama islaamku yahdimu inuu dumiyo maa kaana qablahu wixii ka horreeyey islaamku wixii dunuubi ka horreysay inuu dumiyo soo ma ogid marka dunuubta uu duminaya waxaa ka mid ah waajibaadkii ay ka tageen xaalata kufrihim iyo macaasidii ay sameeyeen xaalata kufrihim kulligeed waxay soo gudagelaysaa yacni alislaamu yahdimu maa kaana qablaha ayib haddii marka aad tidhi ma qadaynayo hadduu soo islaamo horta waxaan ku yidhi waa mukhaatab furuucu shariica waa lagula khidaabay sida aslu shariicaba loogu wajahay ee loogula khidaabay ayib waxaa kaleeto uu ku soo yidhi hadduuse la yimaado xaaladda uu gaalka yahay laga aqbali maayo waa laba hadduu soo islaamana qadayn mahaye waa laga dhaafay hadduu ku dhinto ka warran marka gaalnimadii buu ku dhintay yacni waajibaadkii uu ka tegey iyo macnaha waxa weeyaan macaasiduu sameeyeyna waa ku dhintay xaaladaasoo kale waajibaadkan uu ka tegay iyo furuucda shareecada uu ku xadgudbay ma cadaab dheeraada uga kordhay cadaab dheeraada miyaga uga kordhay mise keliyata uun yacni gaalnimo sabab gaalnimo unbaa loo cadaabi iimaankuu ka tegay miyaa loo cadaabi mise salaadihii baa loo tirin yacni cumrigiisu konton sano u ahaa mise salaadood buu ka tegay intaasoo salaadood mid kasta ciqaab gooniyaa la saari intaasoo soon buu ka tegey mid kasta ciqaab gooniye intaasoo macsidu sameeyey mid kasta ciqaab gooniye mise gaal ahaan duuduubnaan baa gaalnimo loogu cadaabi saas way masalada meesha macnaha wax ka kaadliro wuxuu marka sheekhu wataa haddii la yidhaha marka waxay ku xidhan tahay haddaad tidhaahdo waa mukhaadab buu ku ahaa furuucu shariica oo waa lagula hadlay oo waajib bay ku ahayd waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya in waajib kasta uu ka tegeyba ciqaab uu la imaanayo macsiyo kasta uu sameeyeyba inay ciqaab dheeraada wadato taasay marka la imaanaysaa ayb wa inamaa yucaaqabu waa la ciqaabi calaa tarkihi shaygii ma'muurkaa ka tegitaankiisa loo ciqaabi idaa maata hadduu dhinto way calalkufri gaalnimo hatuu ku dhinto hadduu gaalnimo ku dhintose shaygii waajibkaa ama uu ka tegey waa loo ciqaabi liqowlihi tacaala ilaahay wuxuu odhaahdu yidhi wey subxaana wa tacaala can jawaabi almujrimiina mujrimiintii jawaabtoodii markuu u jawaabayay idaa su-iluu markii la weydiiyo yani can jawaabi lmujrim mujrimiintii jawaabtay bixiyeen jawaabtay iyagu bixiyeen idaa su-iluu mar- marka la weydiiyo maa salakakum fii saqar markii lagu yidhahdo maxay odhanayaan qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nuطcimu lmiskiin وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين محل شاهدك وحوي كو صلاة دي بي يي كو كدغان ما نا تكن جيرين waxa kale ku dareen walam nakun nut'imul miskiina maxal shaydkuna halkaa masaakiinta ma naan quudin jirin waa furuuc shariica wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa baadilka dhumbada yaanu iska dhex yaanu la dhumban jirnay yaanu baadilkaan iska dhex dabaalan jirnay wa kunnaa nukadibu biyawmi ddiini xataa aataana alyaqiin asal way kani nukadibu alkadib in la beeniyo maalinta qiyaamada ah iyo aakhare la beeniyaay taasi waa asal inta kale laakiin salaada iyo yacni masaakiinta quudintooda iyo khawdka kulligeed waxa weeyaan furuuc wey haddana maca daalika sabab cadaabkooda waxay uga dhigeen furuucdii ay ka tegi jireen taasi waxay daliil u tahay furuucda ka tegitaanka gaaladu ay ka tegayaan in loo ciqaabayo mar haddii ciqaabi ay ka dhalatayna waxaa daliil ay u tahay inay mukhaatabiin ku yihiin oo macnaha waxa weye la amray taasay daliil u tahay sidaas weeye waxaa la mid iyadana ilaahi subxaana wa tacala waa kan odhanaya khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima salluuhu uma fii silsilatin darcuha sabcuuna diraacan faslukuuhu maxay tahay cilada loo cadaabay intaasoo dhan loo geliyey inahu kana laa yuminu billahi alcadiim walaa yaxudu calaa acaami miskiin walaa yaxudu calaa acaami miskiin muusa quudin jirin ma aha muusan quudin jirin ma aha muusan boorin jirin oo dadka muusan amri jirin masaakiinta in la quudiyo masaakiinta in la quudiyo in dadka lagu tirtirsiyo oo lagu booriyaayo ma asal baa mise furuuc shariicu ka mid yahay furuuc shariicu ka mid yahay haddana maca daalika ciqaabta la ciqaabay asbaabta loo ciqaabay waxaa laga dhigay yacni inuusan ku boorin jirin dadka masaakiinta inay quudiyaan waxay daliil u tahay furuucu shariica in gaaladii loo ciqaabay mar haddii loo ciqaabayna mukhaatabiin inay ku yihiin bay macnaha daliil u tahay ayib waxaa jirta taas waa ra'yiga sheekhu uu rajaxayo in badanoo muxaqiqiinta usuuliyiinta usuul macnaa cilmi usuulka culimada muxaqiqiintiisana way rajaxayaan qowlkaas laba ra'yi oo kala jira oo iska tilmaamaynaa ra'yi wuxuu leeyahay aslu shariica unbay mukhaadabiin ku yihiin mooyaane yacni furuucu shariica mukhaadabiinku maaha oo macnaha iimaanka unbaa lagula khidaabay laakiin furuucda kale ee shareecadu leedahay lagumala lagulama khidaabin ilaa iimaanka ay la yimaadaan markay iimaanka la yimaadaan kadib yaa furuucda lagula khidaabi saasay ra'yi qabaa waa ra'yi laga xoog badan yahay ra'yi kale saddexaad baa jiro oo odhanaya waxyaalaha nawaahida turuukaadka turuukaad iyo macnaha waxaa la yidhahdaa waxna waa waxyaalo manhiyaad oo layska reebo oo ka taga la yidhi wax- waxyaalaha marka manhiyaadka ah baa lagula khidaabay zinada ka taga kan ka taga waxaa ka taga waxaa ka taga muxaramaadka laakiin ma'muuraadka lagulama khidaabin maxaa yeelay ma'muuraadkii maadaama ayna ka asaxaynin hadday la yimaadaan mukhaadabiinkuma ah laakiin manhiyaadku ayagu niye uma baahna iimaanna uma baahna marba haddaad ka tagto yacni waxa way kifaayo wey inaad ka tagto unbaa la rabaa marka kuwa manhiyaadka ah unbaa lagula khidaabay laakiin ma'muuraadka lagulama khidaabin waa ra'yi isaguna daciifa weeyaan sida macnaha waxa way leeyihin muxaqiin labada ra'yi baa jira laakiin ra'yiga uu sheekhu rajaxay waa midkaa in furuuc shariica mukhaadabiin ay ku yihiin sidaa daraaddeed baa cadaabka lagu kordhiyey cadaab ziyaada ayay helayaan kullamaa ay waajib ka tagaan kullamaa ay macsiyo galaanba cadaab zaa'id ay helayaan ra'yiga kalena wuxuu leeyahay ma ahee aslu tarki liimaan iyo aslu lkufriga unbaa loo ciqaabaya laakiin tafaasiisha kale ciqaab zaa'id oo mid kasta ka dhalanaysa oo dul fuulaysa ma jirto labada ra'yi macnaha waxa weeyaan inta udhaxaysa sidaas weeyaan ayib intaa kaga soo baxna masaladaas موانع التكليف ayuu halkan baabeeyey mawaanicu takliifta wuxuu ka wadaa mawaanic waan soo barannay waxay ka mid yihiin axkaamta wadcigaabay ka mid tahay xukumkii oo shuruudiisii la helay oo macnaha waxa weeyaan in la sameeyey ay ahayd baa shay baa imaanayo la helayaa shaygaasaa marka xukunkii ishortaagay inuu xukunkii dhaco oo la sameeyo shay sharcigu u dejiyey baa jira oo diiday miisaallaha soo bixin kuwa noocaas oo kale u diidaya yuu sheegaya takliiftu ruuxa inay fuusho isagoo shuruudii laga helay waxyaalo diidaa jira oo ka hor imaanaya mawaanica sidaan horeyba usoo sheegnay ayadoo macnaha waxa weye gabadha ay yacni waktigii galay oy weyse u suurtagal tahay oo shuruuddii o dhan dhammaystiratay ayaa haddana macnaha waxa weyaan ayna salaad inay tukato u banaanayn limaada liannahu qaama biha maanicun oo macnaha waxa weeyaan dhiiggii ah mawaanic baa la yidhaahdaa asagoo ruuxii sababkii uu wax ku dhaxli lahaa helay oo macnaha masalan qaraabo ah ama sabab zawjiye ah helay oo dhaxalkii wax ka muntaysta ayuu haddana ruuxii u dhaxli lahaa buu dilay sababkii waa la yimid ogow dhaxalkii inuu dhaxlona waa ahayd waxaa is-hortaagay oo dhaxalkii u diiday dilkan ula yimid maanic baa la yidhaahdaa diintaa iskhilaaftay maanic baa la yidhaahdaa mawaanic baa marka la yidhahda marka takliifta ruuxan in takliif dusha laga saaro oo amarkii iyo nahyigii ku wajahmaan waxyaalo diidaa jira kuwaasu meesha kaga hadlaya litakliifi takliifta ayay u sugnaadeen mawaanicu kuwa diida oo ka hortaga minhaa waxaa ka mid a mawaanicda takliifka diida aljahlu walnisyaanu walikraah aljahlu ruuxuu hadduu jaahil yahay xukumka uu samaynayo shayga na jaahilnimo ay ku xambaarto gaf buu galay jahli baa u geeyey